Hooyo Faadumo Cabdi Maxamed oo ka mid ah hooyooyinka ku nool magaalada Beledweyne ayaa waxa ay la timid fursad ganacsi taasi oo ah iibinta doorada iyo ukunteeda iyadoo nolosha reerkeeda ka dabarto ganacsigan. Hooyo Faadumo Cabdi Maxamed ayaa waxa ay ku iibisaa dooradan iyo ukuntan gurigeeda oo ku yaala xaafadda Buundaweyne ee magaalada Beledweyne waxaana inta badan ka iibsada oo gurigeeda tago bulshada magaalada. Hooyo Faadumo ayaa raadiyo Beelo ugu warantay waxa ku dhaliyay in ay abuurato shaqadan, dhaqaalaha ay ka hesho iyo caqabadaha ay mararka qaar kala kulanto.
Qaabka aan u shaqeeyo waxaa waaye een gurigaa ku shaqaystaa een dooraa ii joogto ukuntaa aruuriyaa marka een saasaan u shaqaystaa gurigeyga anoo joogaa shaqaystaa. Waxaa igu dhaliyay anoo gurigeyga joogo inaan shaqaysto een maxaan ku dhahay ilmihiigana waa haystaa een maxaan ku dhahay anoo ilmihayga haysto inay dooradii guriga ii joogto ukuntii dadka ay iga soo doodoontaan een maxaan ku dhahay ilaa doorada guriga ii joogtaa maxaan ku dhahay dadka doorashada sameysanaayo dadka moofada dubanaayo dadka moolaha dubanaayo maqaayadaha oo ukuntii maxaan ku dhahay saas iiga soo doonto marka waa la igu bartay anoo gurigeyga joogo aan ku shaqaystaa. Haa way jiraan caqabado oo maxaan ku dhahay een mararka qaar waxaa dhacdo inay ukuntii ay jajabto ilaa meelaha dhigaysaa waa dooradii dhashaba inaad kasoo qaadida la rabaa meel dhigtid meeshaasay marmar ku jabtaa marmar waa ku fuuntoodaa oo maxaan ku dhahay inay cabaar taallaa laga yaabaa ay fuuntoodo marka caqabo way iska jiraan noloshaan ku maareeyaa oo maamo ahay laba cunug haysato anoo gurigeyga joogo ilmihayga haysto aan ukuntaas waxaan ka aruuriyo lacagta iiga soo baxda doorada marmar gado waxaasaan nolosheyda ku maareeyaa marka alxamdulillah meeshaan saasay wax u jiraan waxaan ku dhahay doorada iyo ukunta labadaba saameyn weyn ay igu leeyihiin oo anoo gurigeyga joogo aan ku shaqaystaa een marmar xitaa way jiraan inaan deeq oo kale ka gato maxaan ku dhahay oon dooro kale kusoo bedelo een saasaa jirto marka marmar xitaa doorada uq ay noqotaa oo maxaan ku dhahay marmar waxaa dhacda ay kulligood uq in wada noqdaan aan waayo ukunaan gato marka waxyaabo badan aa iska jirjiro anoo gurigeyga joogo aan iska shaqaystaa alxamdulilah.